boqoraddii labaad cutubka toban iyo labaad oo yeho'aash wuxuu boqor noqday sannaddii toddobaad oo yeehu oo afartan sannadood ayuu yerusalem boqor ku ahaa oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa sibyaah tii reer bi'ir shebec oo yeho'aashna wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa wakhtigii uu wadaadkii yehoyaadac isaga baray oo dhan habase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadkuna meelihii sarsare weli way ku allabari jireen fooxna way ku shidi jireen oo yeho'aash wuxuu ku yidhi wadaaddadii alaabta quduuska laga dhigay ee guriga rabbiga la keenay lacagteeda oo dhan taas oo ah lacagta nin waliba bixiyey markuu u gudbay kuwa la tiriyo iyo lacagta kuwii lagu qaymeeyey iyo lacagta nin kastaba qalbigiisa ka damcay inuu guriga rabbiga keeno wadaaddada nin waliba ha ka qaado kii uu yaqaan oo ha ku dhiso meelaha guriga ka jajaban meel kasta oo meel jaban laga heloba laakiinse sannaddii saddex iyo labaatanaad oo yeho'aash wadaaddadii weli ma ay dhisin guriga meelihiisii jajabnaa markaasaa boqor yeho'aash wuxuu u yeedhay wadaadkii yehoyaadac ahaa iyo wadaaddadii kaleba oo wuxuu ku yidhi war maxaad guriga meelihiisa jajaban u dhisi weydeen haddaba lacag dambe ha ka qaadinina dadka aad taqaaniin laakiinse meelaha jajaban ee guriga aawadood ku bixiya oo wadaaddadiina waxay oggolaadeen inayan dadka lacag dambe ka qaadin oo guriga meelihiisa jajabanna ayan dhisin laakiinse wadaadkii yehoyaadac ahaa ayaa intuu sanduuq qaaday daboolka ka dalooliyey oo wuxuu aqotomiyey meeshii allabariga xagga midigta markii guriga rabbiga la soo gelayo oo wadaaddadii albaabka dhowri jiray ayaa ku riday lacagtii guriga rabbiga la keenay oo dhan oo markay arkeen in lacag badanu sanduuqii ku jirto ayaa waxaa yimid karraanigii boqorka iyo wadaadkii sare oo kiishash bay ku gureen markay tiriyeen lacagtii laga helay gurigii rabbiga oo lacagtii la miisaamay ayay u dhiibeen kuwii shuqulka sameeyey kuwaas oo guriga rabbiga u talin jiray oo waxay siiyeen nijaaradii iyo waxdhisayaashii ka shaqeeyey gurigii rabbiga iyo wastaadyadii iyo kuwii dhagaxyada qori jiray waxayna u bixiyeen in lagu iibiyo alwaax iyo dhagaxyo la qoray si loogu dhiso meelihii guriga rabbiga ka jajabnaa iyo wax kasta oo loo bixiyey in guriga lagu dhiso laakiinse lacagtii guriga rabbiga la soo geliyey guriga rabbiga laguma samayn koobab lacag ah iyo alaab laambado lagu safeeyo iyo madiibado iyo turumbooyin iyo inaba weelal dahab ah amase weelal lacag ah waayo waxay lacagtii siiyeen kuwii shuqulka sameeyey oo waxay ku dhiseen gurigii rabbiga oo weliba lama ay xisaabtamin raggii ay lacagta u dhiibeen inay iyagu siiyaan nimankii shuqulka sameeyey maxaa yeelay waxay ku shaqeeyeen aaminnimo oo lacagtii qurbaannada xadgudubka iyo lacagtii qurbaannada dembiga toona lama soo gelin gurigii rabbiga oo waxaa iska lahaa wadaaddada markaasaa xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya kacay oo wuxuu la diriray gaad wuuna qabsaday kolkaasaa xasaa'eel wuxuu u jeestay oo u kacay yeruusaleem markaasaa yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuuda ah wada qaaday alaabtii quduuska ahayd oo dhan taasoo ay boqoraddii dalka yahuudaah quduus ka dhigeen iyagoo ahaa awoowayaashiis yehoshafaad iyo yehoraam iyo axasyaah iyo weliba isaga alaabtiisii quduuska ahayd iyo kulli dahabkii laga helay qasnadihii guriga rabbiga iyo gurigii boqorkaba oo wuxuu u diray boqorkii suuriya oo xasaa'eel ahaa oo isna yerusalem wuu ka tegey haddaba yo'aash faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuuda ah oo addoommadiisii intay ku kaceen ayay shirqooleen oo waxay yo'aash ku dileen guriga millo agtiisa oo ku ag yiil jidka u kaca xagga silaa oo kuwii isagii dilay waxay ahaayeen addoommadiisii oo ahaa yooskar oo ay shimcaad dhashay iyo yehoosabaad oo ay shomeer dhashay wuuna dhintay oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii amasyaah